sanad kasta marka la gaaro bilaha koowaad ilaa labaad waxaa magaalo xeebeedka kismaayo ku dhufta dabaylo xoogan kuwaasoo ka imaanaya dhanka badda islamarkaana si weyn u saameeya nolosha bulshada ku dhaqan kismaayo nawaaxigeeda dabaylaha ayaa waxaa saameynta ugu daran kala kulma dadka barakacayaasha ah kuwaasoo degan guryo ka samaysan cooshado islamarkaana aan awoodu lahayn inay celiyaan dabaysha qaar ka mid ah barakacayaasha kismaayo ayaa ka hadlay saameynta ay kala kulmeen dabaylaha waxayna codsadeen in laga caawiyo dabeeshaan waxayna haysaa anaga muddo indhaha waa kala feeda la'nahay guryihii anaga balbalada anaga aan dhisanana dabeeshii anaga qaadahayso waan rafaadsannahay walaalaheena waxaan ka codsanaynaa in guryahaas ay nagu soo garab qabtaan wixii kalaa loo baahan yaha inay nala arkaan waa macnaa anaga tabardaraana hayso meeshaan dhibbaana keenay bismillaahi raxmaan raxiim gurigii adi aad geli laheedoo madax aad gelin laheedoo ilmaha aad ku qaban laheedaa macnaha dabeeshii anaga qaadahayso cabadii anaga aan ku soo hoyna maanta afar ah oo meeshaan lala keeno oo ood macnaha ayna qaadaysa waa la dhisahayaa waa dumahayaan waa la dhisahay way dumahayaan oodiina tabar anaga aan ku gadan ma haysan walaalaheena waxaan rabnaa in guriyihii ilmaha anaga aan gashan laheen aan meeshii waxaan ku qaban laheen inay nagu soo garab qabtaan ilmi yar yaraan haysanaa wax alla waxay noo soo kas lahayn oo anaga madaxa aan gashan inay nooga qabtaan waxaanaan heystaa oo caruurta oo xanuunley ah oo xaaladooda saana caradaan u adkeysan karin waa ku rafaadna meeshaan afar beriyaan deganaha buushka waa dhisaynaa wuu soo dumaa waa dhisaynaa waa soo dumaa waxaan oo kaleeto habeenkii oohin caradii aa ku badatay ilmihii ma shaqaysan kartid meel ma aadi kartid meel aad degan tahay oad ku hooynaysaba ma qabtid waa ku rafaadnay mijingayaasha hataa mir aan kusoo aruursanayno male ilmihii meel aan ugu tagayno male dabeeshaana qaaday ilmaha so ood aan dhisno ma haysano mareeraha gagaabkaa soo gurinaa loorahaan aan jajeexnaa kor saarnaa dabeeshaa naga qaadee meel aan ku hooynaaba lacadsanna hebo dalaad dhow intan nisheena minkaanta baryaani afara ahaay marka dabeesha waa ujeediin indhaha ma la furi karo ilmaha wax la siinaayo male oo xafarka saan socda wiligaana ma arkan duufaan baa ma leynahayna indhaha ma la furi karo baabuur hataa maalan ma soconayso toosh lishidoo aragnay shalay dhib mee waa kana guryaakan saan way kan shan kol la dhisi kan saan subahan la dhisi saan ay kan kaadina waagay saan guryaa kurisha dudumaan lama kol saan wada bas way meel la galay mal waa saahna gurug dhulku bacaad way tabarna male
hadda dadkii oo meesha degan ayaa dabeeshi waxay ka qaadaysaa guryaashii dabeel wax hadda oo macaawinayo haastaan male ki kastana gurigiis ba'diisa kacaysa dhibkaas dartiis oo ayaan horta aan qabnaa oo dabeeshaan qolal badan hadda hadda lagu dhihi karo ilaa toban iyo waxaas hadda lagu sheegi karo oo bac la'aan ah ilan ba oo hal sano saarneed ayay ku buubtayba tabar muu hay sidan oo kale ba'dana iska jirtaa ninka tabar muu hay ba'dii wax iska gadanaya ma hay meelaas wax ka keenaya ma hay siigadana guriga iyo bannaanka iska mid aa kada tahay